kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay dhibaato intee la eg ayaa ka dhalan karta kala maqnaashiyaha lamaanaha qoysaskana saameyn intee la eg ayay arrintaasi ku yeelan kartaa barnaamijka waxaa igala qaybgalaysa caasho quraysho oo iyadu u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha qoyska haddaba waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool wadamada caalamka kuwaasoo duruufo iyo sidoo kale shaqooyin aysan u suuragelinayn inay hal meel ku wada noolaadaan haddaba arrintaasi maxaa ka dhalan kara waxaa weye subxaanalla waxyaalo badan oo labada qof ku kalifi karta way jirtaa inay kala maqnaadaan khaasatan soomaalida duruufaha maanta jiro darteed dadka qaxooti waaye duruufaha masaamaxa laakiin waaba soomaalida waxay ka caadaysataba in la kala maqnaado waaba noloshaba kamid tah waa part of their lifeba kamid tah in ay laba badan ku kala noolaadaan nolosha kamid tah gabaraa la sheekaysa waxay ku dhihi ninaan isku xiranahay five years xariga igu xira waan sugayaa bilaahi caleyki ninaa wuxuu kuu gursada when you are thirty five years kaa maqnada already mini boosaaba gashay goorba is arkaysaan marka waxaa weeyaan qofkan lacagta muhiimada ma ahan sacaadadana lacag ma ahan ani ma isabta inaan isgursan ha calaa sunnatillah meesha kastana waan isla jooganaa gacantasaa isku wadananaa qureysho tusaale ahaan haddii gabadha iyo wiilka marka horeba ay sheekeysanayeen oo guurka ka wada hadlayeen ay laba wadan ku kala noolaayeen haddana ay isguursadeen oo kale gabadhina ay wadankii hooyo ama wadamada caalamka meel kamida ay ku nooshahay duruufana aysan u saamaxayn inay isku yimaadaan oo ayagu ay heshiis ku yihiin sanad iyo laba sano inay kala maqnaadaan maxaa arintaasi ku jaban ninkii markuu sanad mise laba sano kaa maqnaa uu ku imaado dabeecadda way isbedeli heshiis ma heshiineysaan waxaa noqonaysaan laba qof oo heshiin karayna subxaan allah yacni waxaa fiican laa tabcati can zawjak xataa tansaaki waxaan dhihi lahaa zawjadaada ha ka dheeraa xataa ay ku hilmaanto xataa ay ku hilmaanto ana markaa isku imaataan markas waa inaa xayaad jadiid bilowdaan jaceyl jadiid istafaahum jadiid wax kasta jadiida bilaaban bal khilaafkiia badnaanbo laba kelima markaa dha waxaasa odan lesaas waaba laisku boodi waa la isdagaali marka nolosha sember waxay ku fiicanta in la isla joogo markaas mawadada iyo raxmada waxaa weyaan labada qof isla joogaan hadda kasoo qaad dadka ajaanibta dadka ajaanibta ah subxaan allah ceeb nin gurigiisa lix bilood ka maqan intaa ka maqan waaba ceeb oo naagtiisa iska socoto bal hadda nimanka soomaalida arintay sameynaya gabdha yar oo dhalinyaraa laga tegay waala aroosi safara laga aaday subxaan allah gabadhan dhalinyarada ah hadday macsi ku dhacdo hadday saaxiib calaaqa la yeelata ka waran nimankana maanta subxaan allah fidnadii badatay ninka wuxuu kaa bilaabay ma lagu qabaa ninkaaga safar muu jira sheekada halkaasba ka bilaaban subxaan allah marka aniga waxaan dhihi lahaa nimanka soomaali dabeicadahan ha iska bedelaan gabdhaha yaryar intay aroosaan khaasatan ay ka tagayaan ha iska dhaafaan gabdhaha yaryar friendship ay raadsanayaan adigoo maqan lacagtaadao dhan markaad soo qaadati meel kale kubays garayn kar adigana waxba ma ogid qofka haddaa ku talagashay inaad guursatid zawjadaada la joog dadka ajaanibta way isku duqoobaan xaramka meel kasta gacmahay iswataan ninka soomaali markaad already xaramka saddex jeer aad maraysa iyada mayba dhameynin babataa ma garanaya meelo joogto wuu raadin mise wuxuu dhi banaankaa igu imaw inay isdaba socdaan aan laba qof oo gacanta iswadata maba arkaysa abadanba waxaasna waa bii-adoo ka halawday yes marka waxaan dhihi lahaa calaaqada wanaagsan iyo wanaaga iyo isku imaanshada halasoo tajdiidiyo dhibka haweenkana waxay nimanka ugu hayaan waxaway close iskuma ahan ninkan ma ku dhawo saaxiib close ma ahan duruufteeda mushkiladeeda uma sheegan karto mar kasta waa laba qof oo kala cabsanayaan waxaasna waxa keeni waa kala maqnaashada qoreysho ayaa waxay aaminsan tahay in gabdhaha ay xiiseeyaan ragga ka yimaada wadamada reer galbeedka waxayna gabdhaha ku boorinaysaa in qofka ay ku xulato dabeecadiisa iyo dhaqankiisa balse aysan fiirin halka uu ka yimid ani waxaan dhihi lahaa gabdhaha guursanaya nimanka marka hore horta ninkan la sheekayso wuxuu jecelya ogow ninkan haddaa arti inuu safaryaad jecel yahay oo nin socod badan yahay horta ka xarar one thing second thing markuu kula sheekaysto ugu dhowaan kaa tegi sanadan ku imaan ha ka ogolaanin lacagta muhiimada ma ahan khaasatan dadkan waxay jecel yihiin qarbiga dibadahay jecel yihiin ninkan hadduu america america ka imaada problem ma ahan muhiimada inuu america ka yimaado ama london ka yimaado anyway ka yimaado may muhiimada waa shaqsiga guursanayso waxaad yacni make sure that inuu ninkan kula noolaanayo ani waxaan rabaa ilaa ina loonaatid rajil birajil aan isla joogno aan isla noolaano ilmaha isla korsano haddaad diyaar u ahayd maca salaama laakiin asagoo naag meel kale ku qabo intuu kuu imaado sanad dhan kaa maqnaado ilmihii aad la balaanbashid ha ka ogolaanin abadan qaaliban soomaalida yacni markii la fiiriyo sideed boqolkiiba siddeetan waana la qabaan lamana qabo nin baa qabaa way ku xiran tahay waqtiga ugu fiicana laga yaa sanadka in hal mar la arko wuu u imaada ninkeeda laba sano ka maqnaan hal mar u imaan sanaduu ka maqnaan hal mar u imaan wuxuu leeyahy ilmaan usoo shaqayni ilmaan wax usoo qabani ilmihii tarbiyadooda way dayacmayaan meeshay ku ayada hataa waxaa weeyaan qof la qabo laakiin sidii mutaliqadoo kale ah hataa way ishilmaamaysaa mararka qaar markaad weydiisa ninka waxay kuleedahay ninkee waa isilmaami yani nin subxaan allah yani mas-uuliyadda nimanka soomaalida actar way dayaceen actar way dayaceen caaday ka dhigteen inay iska maqnaadaan caada hataa kan taajirka ah wuxuu jecelya inuu maqnaado bas safar unbaa lagugu imaan waa lagaa tegi marka arintaas yani gablaha habsataa arrintaasna aada iyo aad bay guryaha u tatiirisay ilmihii tarbiyadoo tarbiyada owlaadka ilmihii lama fariisanayo lama sheekeysanayo intaasuu ka maqnaan markuu imaada haye iskoolkii maxaa barate wuxuu ku bilaabay ta'amur inuu ta'amro oo dha waxaa samee waxaa samee waxaa samee asagoo waxba ka ogeen marka dhib weyn ayaa arintaa ka taagan inta badan mas-uuliyadda tarbiyeynta caruurta waxaa la saaraa hooyooyinka aabaha door ma ku leeyahay laftiisu tarbiyeynta caruurta wallaahi mas-uuliyadda horta subxaan allah mas-uuliyadda way kala tahy qofti dumarka eed hadday gurigii joogto ee cuntadii karinayso ee ilmihii soo korinayso ilmihii markay tarbiya hataa iyaga ilmaha u baahan yihiin waxay u baahan yihiin oo kale aabay u baahan yihiin hadda ka hore qiso ka dhacday maraykanka cunug yar ayaa markii la dhalay oohin wuu ooynayaa wax kastaa lagu sameeyey waa la baaray xanuun dhan mahayo markaasu dokhtarka wuxuu yihi cunugan wuxuu u baahan yahay aabbo markii dambe waxaa loo keenay afti iyo qof kamid ee markuu halkaa dhabarka saa u saaray cunuga wuu aamuso oohinta wuu joojiyey li-anna wuxuu dareemay yani dhididkii aabbuhu kaluu dareemay marka waxaa weeyaan mar kasta guriga aaba wuu u baahan yahay wuxuu ugu baahan yahay ilmaha kasoo qaad teenage markay gaaraan qofka keliya ka baqayan waa aaba qofka la hadli kara waa aaba markay yaryihiin hooyada hasoo tarbiyeyso oo waxa u sheegto oo laakiin markuu cunuga teenage gaaro sinal muraaxaqa sinagay dhahaan hooyada kama baqayo aabaha ayuu ka baqi aabihiina waxaa loo baahan yahay inuu la fariisto oo very close uu ku noqdo uu la sheekaysto lama sheekaysanaayo markuu amri uu amrihaye waxaa samee waxaa samee waxaa samee laba iskari waay marka dambe isnacayaan marka wiilkii maaragtay wuxuu ka baxayaa faruhu ka baxayaa marka aabbaha door weyn ayuu guriga ku leeyahay noolashana u fiirsa actar waxayna jexdaa hooyadii aabbaha markay isla joogaan laakiin markuu aabbaha iska maqan yahay qofta dumarkeeda ilmaha keligeed korinayso xayaatada fashal ay ku geeaan waxaad arkaysaa ilmihii oo inxiraafay oo halaabeen waxaa keentay hal qof wax ma qaban karo thrblem
intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a anigoo intisaara ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo